cabdisamed sanadkan kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga dagaalo culus baa dhacay oo dowladda federaalka ciidamadeeda iyo kuwa xarakatu shabaabulmujaahidiin ay isaga hor yimaadeen dagaalada runtii gobolo badan bay ka dhaceen waxaa u badnaa galgaduud iyo hiiraan shabeellaha dhexe jubbooyinkana meelaha qaar bay ka dhacayeen laakiin meelaha aada loogu riiqmay waa gobolada dhexe oo askar aada u badan dowladda federaalka ay ku weysay gorgor iyo danab oo ay kala tababareen dowladaha maraykanka iyo turkiga ayaa sidaad og tahay cabdisamedow ciidda afka loo daray waxaana laga dilay saraakiishoodii ugu saraysay alfurqaan maxay sheegtay sanadkan marka loo eego saraakiishii iyo mas-uuliyiintii dowladda federaalka kaga baxay dagaaladii dhacayay nooga waran inta aynu ognahay laga yaabay kuwa badan inaan ka tagnay laa kuwii ugu saameynta badnaa ee la baahiyey ee dowladda federaalka laga dilay maxaan ka sheegi karnaa hadday yihiin kuwa dagaalo ku dhintay iyo kuwo kale oo ikhtiyaalaad lagu dilay ilaa iyo hadda maxaan ognahay oo aan sheegnay waad mahadsan tahay maxamed daahir waxaad ka warqabtaa tan iyo markii uu ku dhawaaqay dagaalka xasan sheekh maxamuud ee ka dhanka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu waayey saraakiil mas-uuliyiin iyo sidoo kale rag aada uga shaqaynaya dowladdiisa muhiim noogu ahaa xogtan aan soo gudbinayo insha allah waxaan xooga ku saari doonaa sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada ee hadda dhammaaday walow laga yaabo in qaarkood ay kusoo biiraan amaba xogta ay ku jirto sanadkii isaga ka horeeya bishii ugu dambeysay maadaama dagaalku xoogaa in muddo ah uu socday haddaan ku bilaabo sideed iyo labaatanka dulxaja sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan dhanka kale juulaay todobiy labaatankeedii labada kun labiyo labaatanka mujaahidiinta ayaa waxay camaliyad istishhaadiye ah ka fuliyeen magaalada markee gobolka shabeellaha hoose weerarkaasi waxaa lagu beegsaday gudoomiyaha magaalada marka ugu magacaaban dowladda federaalka ee ninka lagu magacaabo cabdulaahi waafow weerarkaas ayuunu ninkaas ku dhintay toddobada muxaram sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena ku beegan shanta agost labada kun labiyo labaatanka waxay mujaahidiinta sidoo kale camaliyad nafurnimo ah oo ka fuliyeen halka loo yaqaano kalabayrka ee duleedka magaalada beledweyn waxaa halkaasi lagu dilay sarkaal aada muhiim ugu ahaa maleeshiyada loogu yeero ee gorgor oo ay soo tababaratay dowladda turkiga weerarkaasi waxaa ku dhintay sida aan xogta ku helnay afartan askari oo kamid ahaa ciidanka gorgor waxaa ku jiray jenaraal loogu magac daray takar subagle wuxuu ahaa taliyihii guutada sideed iyo tobanaad ee gorgor gaar ahaan ciidanka turkida tababaratay bishii rabiicul awal ee sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada maxamed dahiro maalnimo jimco ah way ku beegan tahay bisha sebtembar soddonkeedii labada kun labiyo labaatanka ayaa mujaahidiinta waxay qarax ku dileen farxaan qaroole oo ahaa taliyihii booliiska magaalada muqdisho sidoo kalena haystay ciidankii haramacad ee iyaguna kamid ahaa askarta ay tababaraan dowladda turkiga toddobiy labaatanka bisha jamaadul aakhar sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada maalinimo jimco ah kuna beegan janawari labaatankeeda labada kun saddex iyo labaatanka waxaa la dilay xasan tuure xasan tuure wuxuu ku dhintay weerarkii taariikhda galay ee ka dhacay degmada galcad kaasoo mujaahidiinta ay ku dileen boqol konton iyo sagaal askari oo ka tirsan ciidamada loogu yeero danab oo uu leeyahay mareykanka waxaana weerarkaasi kamid ahaa dadka ku dhintay xasan tuure dhanka kale magaalada muqdisho waxaa jiray howlgallo fariid ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen islamarkaana ay ku beegsadeen xubno ka tirsanaa c a e da mareykanka ee sirdoonkeeda howlgalladaasi waxaa kamid ah mid ka dhacay degmada hodan iyo sidoo kale degmada dharkeeley waxaa lagu dilay nin lagu magacaabo isaaq maxamed xasan kuna magac dheeraa sandheere iyo sidoo kale mahad afdheere isaaq wuxuu ahaa nin aada ula shaqeynayay sirdoonka mareykanka xilalka uu soo noqday waxaa kamid a wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland inuu qeyb ka ahaa sidoo kale wuxuu soo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland wuxuuna ahaa markii ugu dambeysay mujaahidiintu ay dilayeen xubin ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland ninkaas mujaahidiinta bayaan ay soo saareen xilligii ay ku dilayeen magaalada muqdisho waxay ku caddeeyeen inuu ka mid ahaa saraakiisha c i eda u qaabilsan inay dhanka wilaayaadka ay dad basaasiin ah uga qoraan mareykanka waxaana la sheegay inuu ka dhigay basaasiin raggii dilay sheekh cabdulqaadir commandos allah u naxariiste kaasoo diyaaradaha mareykanka ay ku duqeeyeen degmada saakow ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dhanka kale sargaalka loogu yaro mahad afdheere isagana wuxuu ka tirsanaa hay-adda dambi baarista ee dowladda federaalka wuxuuna sidoo kale ahaa xubin ka tirsan c i e da mareykanka qeybteeda soomaaliya toddobylabaatanka jamaadul aakhar sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan janawari toddobiyo tobankeedii labada kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacay weerar culus kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay cagta mariyeen xero askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen ee halkan loo yaqaano ee deegaanka xawaadley oo kamid ah deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada dhexe hadafka aan ka leenaha usoo qaadana wuxuu yahay in lagu dilay nin lagu magacaabo cornel abshir maxmuud maxamed shataqey kaasi oo ahaa taliyaha guutada saddexaad qeybta toddobiyo tobanaad ee ciidanka dowladda federaalka shan iyo tobankii jamaadul awal kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan diseembar sagaalkeedii labada kun labaiyo labaatanka howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen gobolka gado ayaa waxay ku dileen taliyihii ugu sareeyey sirdoonka maamulka jubbaland dhankiisa gado ninka lagu magacaabi jiray bakool kaake jamaadul aakhar kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan diseembar lix iyo labaatankeedii labada kun labaiyo labaatanka iyo mujaahidiinta howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada hodan ee magaalada muqdisho waxay ku dileen taliyihii zaadka guutada lixaad qeybta koob iyo labaatanaad waxaana lagu magacaabi jiray ninkaas gaashaanle axmed diiriye cadow koob iyo labaatanka jamaadul aakhar sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan janawari afar iyo tobankeedii labada kun saddex iyo labaatanka howlgal gaar ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa waxay ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka gaar ahaan qeybta zaadka ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray maxamed muumin cilmi saney wuxuuna ahaa laba xidigle wuxuuna ka tirsanaa ururka afartan iyo koowaad ee guutada shanaad ee ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan qeybtooda ka howlgeli jiray gobolka hiiraan saddexda rabiicul awal sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sebtembar sagaaliyo labaatankeedii labada kun labaiyo labaatanka in ka badan soddon askari oo ay ku jiraan toban sargaal uu ka mid yahay horjoogihii macwiisleeda ninkii lagu magacaabi jiray cilmi hagar guure ayay mujaahidiintu waxay ku dileen dagaalo qaraar oo ka dhacaya duleedka degmada muqokori ee wilaayadii islaamiga ee hiiraan sideed iyo labaatanka ramadaan sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegan abriil sagaal iyo tobankeedii labada kun saddex iyo labaatanka mujaahidiinta waxay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada aan iraahday mujaahidiinta howlgal gaar ah ay fuliyeen waxay ku khaarijiyeen nin lagu magacaabi jiray cabdilcasiis maxamed maxmuud kaasoo ka mid ahaa madaxyaweynta ciidanka dowladda federaalka mujaahidiinta aad ay ninkaas u raadinayeen sida lagu xusay bayaan xilligaasi uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sargaalkan waxaa la sheegay inuu tababaro dhowr ah kusoo qaatay wadanka maraykanka wuxuuna ka mid ahaa xilligii la dilayey amaba uu ku magacawnaa taliya ku-xigeenka howlgallada wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka wuxuu sidoo kale ahaa madaxa howlgelinta ee maleeshiyaadka maraykanku leeyahay ee loogu yeero danab wuxuu si gaar ah ninkan u qaabilsanaa hagidda diyaaradaha daroniska ee duqeymada u geysta ee wilaayaadka islaamiga ah oo maraykanka ay gacanta ku hayaan maxamed intaasi waxay ahaayeen howlgalladii ugu waaweynaa waxaan ugu dambeyntii ku darayaa howlgal dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho wuxuu dhacay lix iyo labaatanka dulxaja sanada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada wuxuuna ka dhacay meel kasoo horjeeda ee wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan dhismo ku yaala halka loo yaqaano ee guryaha saraakiisha ayuu dhismahaasi yahay waxay ku beegsadeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda federaalk oo xilligaasi ku sugnaa dhismaha la weeraray haddaan soo xusno weerarkaasi dadka ugu waaweyn ee mujaahidiinta ay ku dileen waxaa ka mid ah cabdixakiin axmed yuusuf oo ku magac dheera afar shaagle wuxuu ahaa baa la leeyahay cornel milatary haddana wuxuu ahaa gudoomiyaha maaliyadda maamulka dowladda federaalk ee magaalada marka horeyna wuxuu usoo noqday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka dowladda federaalk ee shabeellaha hoose korneelka labaad ee halkaasi lagu dilay waxaa lagu magacaabaa cagabaruur wuxuu ka tirsanaa hogaanka dhismaha milatariga dowladda federaalka korneel saddexaad ayaa isna halkaasi lagu dilay waxaa lagu magacaabi jiray muxidiin wuxuu ka tirsanaa hogaanka dhismaha milatariga dowladda federaalka gaashaanle cabdulqaadir ayaa ka mid ahaa saraakiisha mujaahidiinta halkaas ku dileen wuxuu ka tirsanaa hogaanka tababarada milatariga dowladda federaalka gaashaanle sare jerry ayaa isana ka mid ahaa dadka halkaas mujaahidiinta ku dileen wuxuu ahaa taliyaha xerada guryaha saraakiisha ee weerarkaasi uu ka dhacay kabtain maxmuud ayaa isagana ka mid ahaa dadka mujaahidiinta halkaas ku dileen wuxuu ka tirsanaa saraakiisha ciidanka madaxtooyada dowladda federaalk ee villa soomaaliya gaashaalne kadheri ayaa ka mid ahaa dadka mujaahidiinta halkaas ku dileen isagana wuxuu ka tirsanaa saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka dhammaan dadkaasi way ka mid ahaayeen maxamed